Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo guud ahaanba dalka ayaa waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka Juun oo ah markii gobollada waqooyi ay xornimada ka qaateen gumeystiga Ingiriiska iyo kowda Luulyo oo ku beegan markii xornimada ay ka qaateen gobollada Koonfureed gumeystiga Talyaaniga iyo midoogii gobollada Koonfurta iyo Waqooyi. Goobaha loogu talagalay dharka ayaa la keenay dharka calamada si ay u iibsadaan bulshada, halka qaar ka mid ah dhalinyarada ay bilaabeen inay soo galaan sawirro muujinaya xuska maalintan si ay u soo dhigaan baraha bulshada. Khalifa Idriis Cismaan oo ka mid ah waxgaradka beledweyne isla markaana waayo badan u soo joogay dalka ayaa Radio Baaluula uga warramay muhiimadda ay maalintan leedahay iyo habkii loogu diyaargaroobi jiray.
maanta munaasabadda calanka soomaaliya dal ahaan iyo dad ahaan loo yaqaano oo ku beegan lix iyo labaatanka juun oo ah maalintii ugu horreysay oo dhulka laga taago si dibiddantii oo madax bannaani ah iyadoonan calamo kale aysan saarnayn oo ah lix iyo labaatanka juun oo hadda soo socoto waa laysu soo dhowaa ma- maxaboon jiray waa laysu soo booqan jiray waa la labisan jiray waa la cayaari jiray traditional culture-ka ayaa la dheeli jiray cayaarihii la yaqaanaa la dheeli jiray maalmo fasaxay lahaa jirtay shaqaalaha waa nasan jireen ee ilaahay idinkiis dowladdu waxay lahayd maaragtay orientamental dhammaystiran idaacadaha joornaalada iyo xaafadaha abaabulkooda jiri jiray ciidamada waa diyaargaroobi jireen waxna heegan bay geli jireen oo standby waxna festivalka calankaas salaantiisay u diyaargaroobi jireen ilaahay idinkiis ta- waxaa bixi jiray kharashyaad oo festivalka loogu talagalay fasaxa kow ka yahay eh, booqashada ay laba ka tahay salaanta ay saddex ka tahay is arag guud oo generaalahay ahaa jirta
waayahay ujeedka marka diyaargarowgaasi loo sameynayo maxay tahay waxay ahayd madax bannaanida xornimo dal iyo dad ishaysto inay yihiin ayaa loo samey jiray qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa Radio Baaluula uga warramay waxay uga dhigan tahay maalintan een, idaacadda een, radio berlo waa marka hore waa hayd leeyahay Ee, waa mahadsantihiin Een, waxaan aada uga faraxsanahay wareysaad maanta iga qaadaysiin Een, waxaan leeyahay een, lix iyo labaatanka juun haddaanahan dhalinyaro waa u diyaar garownay waxaana diyaar u nahnay een, inaan ka qayb qaadano lix iyo labaatanka juun oo ah maalin mug weyn maalin taariikh leh maalin soomaalinimada ay ku weyn tahay maalinta keliya astaan noo ah oo nagula garto waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan munaasabadda sanad guuradii lixan afraad ee kasoo wareegatay maalintii ugu horeysay calan soomaaliyeed laga taago geygeenna oo xor ah lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii oo hadda ay kasoo wareegatay lixdan iyo afar sano Ee, ka dhalinyaro ahaan een, dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo Een, ka dhalinyar ahaanna waan ka qayb qaadanaynaa munaasabadaha een, lagu qaban lagu qaban doono gobolka qaasatan degmada beledweyne Ee, si weyn ayaan ugu soo muuqan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo mar kale shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo si kastaba ha ahaatee waxaa maalmo yar kadib loo dabaaldegayaa maalintii ay xoroobeen gobolladii koonfureed iyo midoogii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur iyadoo guud ahaanba dalka laga xusi doono